caasimada puntland ee garowe waxaa laga daahfuray shirkada dhanka korontada dah bawa xilli hore ay adeegyadaasi u samayn jirtay hal shirkad ah oo keli ah taasi oo suuqa keli ku ahayd daruufaha dadkana aan hoos u eegi jirin iyadoo aysan horey u jirin cabsi tartan oo suuqa ah maamulka guud ee shirkadda dah bawa injineer saciid mursal maxamed ayaa hadal ka jeediyey munaasabadda isagoo sharaxaad ka bixiyey adeegyada ay shirkadda bixin doonto dahbawar waxaa loo asaasay oy maanta halkaan ugu joognaa kow inay daboosho baahida qayb ka mida korontada waddanka taalla waxaynu ognahay waddankeena inuusan energy koronto ahayn waynu haysanaa koronto alxamdulilah rag baa dadaalay waktigaan soo gaarsiiyey waxaa weye laakiin weli lama kofargarayn meeshii la rabanay ma aysan gaarin maxaa la yidhahdaa korontadu ma aysan gaarin annagu haddaanu nahay daa bawar waxaan rajaynaynaa inaanu qeyb weyn ka qaadanno sidii dalku u heli lahaa energy meel gaarsiin kara oo la isku hadlayn karo si waddanka u yimaadaan warshadaha yaryarka ah si ay dadka maanta hal abuur kale ee u helaan maxaa la yidhahdaa janis ay koronto shaqada ay abuuraan ama warshadaha ay keenaan ee u helaan koronto ku filan u helaan dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax juuxa ayaa waxa uu tilmaamay baahida bulshada ay u qabtay helista koronto iyo biyo waan soo dhaweyneynaa shirkada cusub ee biyaha iyo korontada ee iidahab aada baan soo dhaweyneynaa runtii tartan meel looga baahnaabaa soo gashay biyuhu waa ciriiri waana qaali korontaduna sidoo kale suuq weyn baa halkaa ka furan runtii marka biyaha iyo korontada waa meel loo baahnaa in la soo galo oo ciriiri ka jiro dadka ka shaqaynayay haddii sida hore loo sheegay waa soo dadaaleen laakiin magaaladii waa fiday dalku waa horumaray baahiyiintoona waxay gidsan yihiin warshadaa loo gudbaya ma dabooli karaan marka kamanigaan iyo hoor kaleba waa loo baahan yahay suuqaan suuqan aad baa loogu baahan yahay marka waxaan leenahay soo dhowaada sheerarkoo haddii dadku u furan yihiin qofo yuusan meel yara qof xeran dadko dhan kooda ay qaateen ha noqdo kambani dadku dhami wadaago nimankan hadda warshada waxay dhiseen deka degan cod bay dhiseenoo waxaan filaya udaahimayaan daaliyar iyo iyo koronto yar marka dhiiranaanta reer mudugna waa u baahan nahay marka waxaan leeyahay soo dhowaada madaxweyne ku soo dhowow